xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka qabow ee u dhexeeya kuwa loo yaqaano quwadaha adduunka oo ah dowladaha reer galbeedka iyo kuwa bariga ayay sare usii kacayaan isticmaalka lacagaha onleenka ku shaqeeya ee loo yaqaano cripto currency tan iyo markii uu dilaacay dagaalka dalka ukraine ayna dowladaha reer yurub iyo maraykanka ay cunuqabataymaha dhaqaale dul dhigeen dowladda ruushka ayaa koror aan caadi ahayn laga dareemay suuqa lacagaha dhijitaalka arrinkaasoo walaac ku beeray bankiga adduunka iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha maaliyadda suuqan oo ah mid furan oo aysan jirin dowlad maamusha waxaa gacanta ku haya shirikado iyo maalqabeenno kuwaasoo sicirkiisa hadba dhan u roga balse ma jirto cid gacanta ku haysa lacagaha onleenka ah ee dhijitaalka dowladda ruushka ayaa la rumaysan yahay in lacagta bitcoin ay ka dhigayso aaladda ay uga dabaalato xayiraadaha lagu soo rogay dhammaan hay-adaheeda maaliyadda cunuqabataymaha ay bunuugta yurub iyo kuwa ameerikaanka ah saareen dhammaan bankiyada dowladda iyo ganacsatada ruushka ayaa sababay in moscow ay u weecato adeega bitcoin warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in malaayiin ruux oo ruushiyaan ah ay furteen akoonno bitcoin ah si ay uga badbaadaan xayiraadaha maaliyadeed iyo dabagalka dowladaha reer galbeedka qabiir sidha uula socda isticmaalka lacagaha lagu isticmaalay internetka ayaa sheegay in tallaabadan ay middi laba afleh ku tahay dowladda uu madaxda ka yahay valadimir putin wuxuu sheegay in kuyaacida dadka ruushiyaanka ah ee lacagahan ay faa'iido u leedahay dhaqaalaha waddanka balse ay halis ku tahay amniga gudaha ruushka sababtoo ah waxaa meesha ka baxaya xakamayntii dhaqaale ee dadweyne ma jirayo bangiyo safaf dhaadheer loo soo galo si lacagaha loogala baxo mana jiraan haba yaraatee wax la socod ah oo ay ilaamaha ammaanka ku yeelan karaan lacagaha la isugu xawilaya internetka khubaradu waxay sheegayaan in cadowga ruushka uu fursad u helayo abaabulidda iyo maalgelinta unugyo sirdoon isagoo ka faa'iidaysanaya lacagaha onleenka shakina kuma jira in khatartaas amni uu iska sii fiirsado putin oo ah jaajuus si qoto dheer uga feejigan sirdoonnada reer galbeedka lacagta bitcoinka oo ah midda ugu qaalisan caalamka islamarkaana aysan jirin dowlad ama hay-ad gacanta ku haysa ayuu isticmaalkeedu aad u kordhay malaayiin qof ayaa lacagta maalgashaday wixii ka dambeeyey sannadkii laba kun iyo labaatanka kolkaasoo uu caalamka ku faafay caabuqa coronafirus qaaradda afrika dowladdii ugu horreysay oo afrikaan ah islamarkaana xaliifla ah ruushka ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ahaaneed u adeegsanaysa lacagta onleenka ku shaqaysa dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa looga dhawaaqay inay sharci ka tahay lacagtan ayna dowladdu dhaqangelinaysa isticmaalkeeda in dal afrikaan ah uu dhaqangeliyo cripto currency ayay khubarada dhaqaalaha u arkaan mid waali ah oo saameyn ku yeelan doonto dadka saboolka ah inkastoo dalkan afrikada dhexe uu hodan ku yahay dahabka macdanta almaaska qaaliga ah iyo yuraniyomta haddana dadkiisa waa kuwa ugu faqrisan caalamka sababa la xiriira boobka dhaqaale ee uu faransiisku ka wado iyo jahliga oo halakeeyey bulshada taasoo ay sii dheertahay dagaalada sokeeye kulan ay magaalada caasimada ah ee bangii ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka dowladda jamhuuriyadda afrikada dhexe ayay ku ansixiyeen adeegsiga lacagta bitcoinka madaxweynaha afrikada dhexe ayaa isna wareegta uu soo saaray ku saxiixay sharci ahaanshiyaha isticmaalka lacagaha dhijitaalka dowladda afrikada dhexe waxay xaliif weyn la tahay ruushka waxayna dalkeeda ku martigelisay ciidamo ruushiyaan ah iyo maleeshiyaad calooshood ushaqaystayaal ah oo ka tirsan sharikada fangar kuwaasoo loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah kooxaha fallaagada mucaaradka ah diblomaasiyiin ku sugan bartamaha afrikada dhexe ayaa sheegaya in tallaabadan ay dembiilayaasha caalamka u sahli doonto inay howlgallo tuugaysi ah ka sameeyaan dalka afrikada dhexe iyagoo ka xaluulanaya dhammaan nidaamka lacagaha laysugu diro ee caalamka caqabadaha waaweyn ee ku horgudban in dalkan laga dhaqangeliyo isticmaalka lacagaha onleenka ayaa ah adeega internetka oo aan dalka ku faafsanayn warbixinno soo baxay sannaddii laba kun sagaal iyo tobanka ayaana lagu sheegay in dadka afrikada dhexe ee isticmaala internetka aysan ka badnayn afar boqolkiiba waana nisbo aad u yar lacagaha onleenka ma isticmaali karo qof aanan haysan internet xawaaro sare leh dalkan ay dagaaladu daashadeenna ma lahan nidaam internet oo taya leh dadka afrikada dhexe ayaa isticmaala lacagta loo yaqaano farank oo ah lacag ay dowladda faransiiska kusoo rogtay inta badan dowladaha qaaradda afrika oo ay gumaysan jirtay falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in go-aanka ay qaadatay xukuumadda bangi ee ay ugu wareegtay lacagaha bitcoinka uu yahay mid lagu wiiqayo lacagta faransiiska ayna mas-uul ka tahay dowladda ruushka oo uu loolan adag kala dhexeeyo faransiiska caalami ahaan central africa waa dowladdii labaad ee sheegtay inay meel marisay adeegsiga lacagta dhijitaalka horey waxaa go-aan midkan la mida u qaadatay dowladda salvador ee qaaradda latin america taasoo baabi'isay lacagtii maxalliga ahayd una wareegtay lacagta bitcoin ee aysan jirin dowlad gaar ah oo gacanta ku haysa